magaalada boorama ayaa lagu qabtay kulan kan oo looga hadlayay horumarka iyo isdhexgalka bulshada ee gobolka awdal kulanka ayaa waxaa ka qayb galay maamulka magaalada boorama dhalinyaro haween bahda ciyaaraha iyo qeybaha kala duwan ee bulshada agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dowladda hoose ee boorama elyaas cabdiraxmaan xuseen iyo qaar ka mid ah xubnaha ka qayb galay kulanka ayaa si wadajira uga waramaya muhiimadda ay leedahay in laga wada shaqeeyo isdhexgalka bulshada iyo horumarka munaasibadan waxa aan ugu talagalnay ee aan martisharafta intaan leeg isugu yeedhnay in bulshadeennu ay isdhex gasho si wada shaqayn iyo walaaltinimo wanaagsan oo horumarka gobolkeennuna kor ugu kaco aynu u fulino run ahaantii inta aan u yeedhnay waa intii arrimaha bulshada isdhexgalka arrimaha bulshaduna waxa ay horumar u tahay koruqaadka ama himilada gobolka uu hiigsanayo uguma aanu talagelin maanto keliya inaan dhowr cisho xataa socodsiinno oo aan maaragtay maanta intaanu yeedhnay maahee aan bulshada inteeda kalena aan qaybaheega kale uga yeedhno ayaan ku talagalsannahay haddii ilaa yidhaaho dowladdii hoose wariyaashii bahdii ciyaaraha dhammaantood bulshada noocyadooda kala duwan inay iskaashi iyo waxqabad midaysan ay yeeshaan oo gobolka horumarkiisa ay ka shaqeeyaan ayaa ujeeddada afurkani uu yahay iyo isdhexgalka bulshada runtii inay bulshadu si dhex gashaana waa wax muhiima waa waxa horumarka keena waa waxa keena isla xisaabtanka waa waxa keena in laysla jaan qaado isdhexgalka bulshadu waana arrin wanaagsan oo la doonayo in laysaga daydo oo la joogteeyo oo la ballaadhiyo oo ay noqoto mid sii socota oo had iyo goor aali laisu weydiiyo war gobolkan ilaahay nagu uumay dantiisa horumarkiisa iyo wanaaggiisa aan isu kaashanno kolba maxaynu wada qabsan karnaa la yidhaahdo fariintaan maanta diraya waxa weeyaan biyaha qabso beeraha qodo intaa haddii laisla fahmo biyahana la qabsado beerahana la qoto ummad isku filan baa la noqonayaa oo horumar gaadha oo barwaaqo gaadha anigana qiimo gaarayay leedaho in dadkii matalayey ama qaabilsanaa ama ka socday qaybaha kala duwan ee bulshada inay sarkaan isbartaan isku yimaadaan aad baan u bogaadinayaa kulankan wuxuu daaran yahay ujeedkiisu in bulshada la mideeyo ay kulanto danaheega qabsato bulshadu waxay horumar iyo ku gaadhaa dan iyo horumar ku gaadhaa waa midnimada weeye haddaanay midnimo jirin waxba socon maayaan